agaag duqa degmada buuqodle xuseen dacwo ducaal ayaa maanta shabakada wararka ceelan ku buuqatay xafiiskiisa isagoo ku jira howlihiisa shaqo maayarka buuqoodle ayaan wax ka weydiinay abaarta ka taagan magaalada buuqoodle iyo weliba dad kasoo barakacay koonfurta soomaaliya oo degnaa xariiq xunti buuqoodle ku yaalay oo la gaarsiiyey deeq kadib markii isagoo arrintaasi xil weyn iska saaray gudoomiye kusoo dhawow shabakada wararka ee ceegaag online
asalaamu calaykum waxaan umahadnaqaya marka shabakada cagaag oo si fiican oola shaqaysaa sida badan wararkaygana u jabisaa ee adduunka intaa haddii laga gudbo waktigan iminkaynu ku jirro waxaan ku jiraa kullay intaan waa soo gaaray waktigu adkaa xagga abaaraha taas oo maraysa xeer diyaraaneed dhulkuna xaalif yahay waxaa kusoo guuray deegaankan waktigii deybtii hore waxaa kusoo guuray dad fara badan waxaa galbeedka naga yimi kuwaasaa sababay in dhulku markii xaalifooda noqdo oo biyo la-aan ay ka dhacdo biyihii waa naga fogaadeen baraagtu ilaa qaloocan baa imika wax laga soo qaataa oo ay ku timaadaa qaali ilaa laba boqol oo kun oo soomaali shiliga xagga biyaha hadda waxaan ku caynsanaa oo ilaahay noogu deeqay fiig biyodiniiniq ah ayaanu ka cabnaa fiigaas oo aan tabar fiican lahayn maalintii xoolaha cabba habeenkiina buydaha ayaa dhul buyduud ayaa gala oo kasoo qaada xoogaa biyaha magaalada wuxuu ka adag yahay biyo dhaamsiisu waa biyo adag oo dadku uusan u baran runtiina sida badan malwalba wuxuu keenaa shuban fara badan oo caafimaadka xaggiisa ayuu dib ka habuuraa laakiin dee kulley waa lagu raysay oo biyo kale ma hayno ilaa aduu lixda kun bay ku timaadaa fursadu fiinka ka timaadaa biyaha qalaad runtii waxaanu ku jiraa wakti aada iyo aada u adag oo aada iyo aada noogu adag oo abaar daba dheeraatay ayaanu qabnaa marka arintu waa saa xagga abaaraha gudoomiye waxaa jirtay dhawaan dad kasoo barakacay koonfurta soomaaliya ama dhawaan yaa odhana in muddaba kusugnaa buuqoodle in xerooyinkeeda dabaqabsadeen dabkaasoo khasaaro geystay maxaa idinku ka maamul ahaan iyo ka degmanaanba iyo adoo kaashanay ofra dhalinyarada waxaa jirta inaad deeq gaarsiiseen arrimaha bal shabakada wararka ceegaag dadkan bal uga faahfaahay
waa jirtay waxaa dad intii muddo labaatan sano ah ku dhudhawaad deganaa deegaankan oo kasoo qaxay gobolada koonfurta ilaa baydhabo ilaa bakool iyo xaggaa dadkaas dadka iskala noolaayeen laakiin xero gaaray lahaayeen dadkaas bisha shanteedii bishii dhamaad bishan ay ku jirto february shanteedii ayaa dabaqabsaday ilaa labaataneeyo guri ayaa runtii dabkii gaaray labaatankaa guri dadkii uu barakac labaad baa ku dhacay maamul ahaan waxaanu gacanta xalanku ugu haynay ma jirin laakiin waxaanu sameynay dadkaanu dhex galnay waxaanu la kaashanay ururo ururaanu lakaururaanu la kaashanay gobolka for example sida o t t amin for example sida s s d o tawfiiq iyo ujeeda la yidhaaho wasaardan haweenku kullidu doorta cabdi ka ciyaartay xaysimo urur la yidhaaho ayaa isna ka mid ah kuwaasoo la kaashanay suuqaa noo goday dadku waa dad aada fiican reer buuhooda xagga maaragtay marka dhibi timaado qofkaan soo taagnaa wuxuubu noo dhiibay mid koob noo dhiiba mid boqolku noo dhiiba mid noo dhiiba bahasha waxa lagu sexseexdo inta kale adigu dadku hoola fiican bay noo dhiibeen markaan xaggaa ka hagaajinay dadkii waxaa haray wax awoodda buhland oo inoo ah shaatod waxaan maaragtay galo sida bacaha la yidhaaho oo hoygaa kuwa timanay laakiin waxaanu u dhisnay guriya soomaali bir iyo walaaqayo waxnaas taasuna qalab aan isu gegeenay adigu calaa alxamdulilah tobankii qabsada waxay meel hooy ay ku jiraan gudoomiye haddaan su-aal kale ku weydiiyo dad badan is weydiinayaan hay-adaha puntland maxay gobolkan uga halgal waayeen ama baaq ma degteen iyaga lafteeda maxaad ku leeleysaa arrimahaasi oo dadka iyagu wax ka qaban lahaa arrimahan gobolka ma yimaadaan hay-adihii maxaa arrimahaas sabab aa ku dambeeyey wallaahi adeero in badan baan arintaa ka qaylinay dadweynuhuna waa arkaalakuna waanu aragnaa haddii horena waa u sheegay oo waxaa ku yiri maya puntland wax u yaqaanin qolada gadowa joogtaa inta liidka madow uu maro fulsamo ilaa boosaaso qarno gadow iyo gaalka ayay u yaqaanin puntlandta inta laamigu maro hore anu yidhi laakiin keligeedi wax naga soo gaaray haba yaraatee amba doodaha ahaa amba in haato international joiska wax naga soo gaaraa ma jiro anaku waa isku tarsanaa gudaha yadaan himanka hanasudasaan isku tarsanaa anakaa iskacan qabana rusiya baahi weyn imika maasi maxaa loo iman waaye kuma ceer qabna soo saxay dee loogama baranba horaba ugumaanu baran inay inoo soo ciidamayaan aba inoo soo gurmadaan ilaa hadda ma hayno laakiin baaqyo fara badan fara badan baanu ka hadalnay ilaa b b c da ilaa v o da ilaa waxaa wixii loo kala he idaacadaha yaryar oo dhan waa u sheegnay dee markaa haddii ay gala waayeen ma qasbi karo ugu dambeyntii xaaladda abaarta degmooyinka ceegaag hurufadhi ilaa deegaankan aynu buuqoodla guud ahaantiin ama hawd ha ahaado ama nugaal ha ahaado ama bari ha ahaado ama waqooyi ha maxaad ka jira deegaanada kale adoo soo koobaya xaaladda abaarta iyaguba sidee iyo biila-aan laftooda wallahi for example ceegaag oo kale meel koonaha ay ku taalaa oo aada moodo inay meel aadka shishe ku taalo waxay u baahan tahay meelaha xasaasiga ah in laga warayo had iyo goor ayay u baahan tahay sababtoo ah dee waa cidla meel cidla ayay ku taalaa oo aan luhoodana ahayn ascanodna ahayn oo dhexe markaa deegaanka ku tirsan degmada buuhoodle aada baan uga welwelaa magaalada ceegaaga la yidhaaho talaanta haysataa ee ciddada ku taalo iyo waxla-aanteeda markaa for example meelaha ay abaaruhu ugu xuntahay ceegaag baa kamid a aagga aad sheegtay xalka urfata baa kamid a urfadhi baa kamid a halkan iyo shuluux xadda usoo kado ka daran halkan hawshada aduu isuu hadalkiisa madaa dhinacan galbeedka isagoo meesha abaarta kasoo bilaabatay markaa way saamaysay gobolka cayn oo dhan amba caka dhulbahante ciideed way saamaysay abaartaas
duqa degmada ayuu ahaa xuseen dacwo ducaale oo waraysi khaasiinayay shabakada wararka ee cagaardaadka gudoomiye aada baad umaasantahay aamn